بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد maanta oo ah maalinimo khamiis ah taariikhduna ay tahay labiyo tobanka bisha kow iyo tobnaad dulqacda kun afar boqol afartan iyo afar hijiri kuna aadan kowda bisha lixaad labada kun labaatan iyo saddex ujeedo caddaan xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad waa cabdisalaan muuse xuseen oo loo yaqaano cabdisalaam barafle da-diisu tahay afartan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdisalaam muuse xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan xaa way jirtaa inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadaasna waxaa ii soo bandhigay anigoo ku sugan jilib nin lagu magacaabo xudayfe waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan kow waxaan xudayfe u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta laguna magacaabi jiray cabdulaahi jiis qaraabana aan ahayn waxaan u sheegay inuu hadda safar yahay sidaas ayayna gaalidu ku dishay waxaana ku qaatay lacag boqol dollar ah labo sidoo kale waxaan u gudbiyey xudayfa nambarada afar nin oo ka tirsan mujaahidiinta kadibna xudayfe wuxuu i baray doctor ayuub oo asaga kaga sarreeyey shaqada jaasuusnimada kadibna waa la qabtay xudayfa muddada aan la shaqaynayana waa laba bilood iyo bar waxaana la isoo qabtay anigoo shaqadaas ku jira eedaysanaha labaad waa maxamed awees manuur oo loo yaqaano maxamed sigaarey da-diisu tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna gudbin jiray xogta muslimiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed awiis manuur wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadaanna waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdalla nuunow waana ka aqbalay wuxuuna si gaar ah iigu diray inaan u soo gudbiyo xogta culimada wixii aan ka heli karo sidaas daraaddeed waxaan bilaabay inaan wax ka barto masaajidda maalmo kadibna cabdalle waa la qabtay mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista maraykanka oo jooga xamar waana ka aqbalay wuxuuna ii diray isla shaqadii cabdalle nuunow shaqooyinka aan qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan kow waxaan u gudbiyey nambarada laba sheekh iyo laba macalin labo waxaan u shaqaalaysiiyey jawaasiis ayaga la shaqayso dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag konton dollar ah waxaana la isoo qabtay anigoo ku howlan shaqadaas eedaysanaha saddexaad waa xuseen muuse maxamed da-diisu tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane xasan muuse maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadaanna waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta barawe ku sugan waxaana ku dhahay diyaar waaye ee maxaan kaa hela wuxuuna i dhahay lacag ayaad helaysaa waxaana igu soo xidhay ninkaas ismaaciil fashion waana ka aqbalay wuxuuna ii diray ismaaciil fashion inaan u soo gudbiyo wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan soo istidlaacay goob caam ah oo ay leeyihiin mujaahidiinta xog dhammaystiranna waan ka gudbiyey waxaana ii harsaneed inaan sawir ka qaado labo sidoo kale waxaan haayay falaashyo iyo moobel weyn oo sawirada lagu kala gudbiyo waxaan kaloo raadinayay nambaro aniga oo ku gaadaya kawaanka wixii hilib iga gata sidoo kale waxaan raadinayay gaari uu saaran yahay qof muhiim ah shaqadan waxaan ku qaatay lacag konton dollar ah waxaa la isoo qabtay anigoo howshan ku jira eedaysanaha afaraad waa aadan nuur aadan oo loo yaqaano aadan gaab da-diisu tahay kow iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub uuna qayb ka ahaa duqaymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan gaab wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay jawaasiista la shaqaynaysay maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay markii hore nin lagu magacaabo xudayfa waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii geeyey nin lagu magacaabo doctor ayuub asagana waan la qaatay shaqada aan la qabtayna waxay ahayd inaan u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta waxaana ku qaatay lacag boqol doolar ah mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin kale oo aan isgaranaynay waana ka aqbalay wuxuuna ii wuxuuna igu xidhay nin kale oo ay isku shaqo ahaayeen wuxuuna meel iiga amray shareexooyin saddex ah wuxuuna ii dhiibay hal habbo wuxuuna ii tilmaamay gaari meel yiilay shareexadii ayaan saaray in la duqeeyey iyo in kale ma ogi wuxuuna igu siiyey lacag eedaysanaha shanaad waa cabdiqaadir muxdiin xaaji iidow oo la yaqaano daadirey da'diisu tahay soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiqaadir muxdiin xaaji iidow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ku biiray jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo doctor ayuub aniga oo ku sugan cisbitaalka mareerey oo aan milkiilayaashiisa ka mid ahay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo nambarada mas-uuliyiinta imaanaysa cisbitaalka waxaana u gudbiyey nambarka nin muhaajir ah waxaana ku qaatay lacag toddobaatan doolar ah wax kalena uma gudbin oo waxaan ka war sugayey ninka aan gudbiyey intii laga doqaynayo muddada aan la shaqaynayana waa sanad iyo laba bilood xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey dhammaan eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidan soo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dhammaantood dil haduridda ah maraajicda loo cuskaday xukunkan qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة عايدة كنتني كوت وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda wabilaahi towfiiq haddana waxaan gudagelaynaa xukunkii fulintiisa wabilaahi towfiiq allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر